bismi illaahi araxmaani iraxiim subax wanaagsan akhyaartaha waddanaga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka saaka iyo dunida waa jimce soddonka bisha diseembar sannadka laba kun lix iyo toban qodobada barnaamijka saaka iyo dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xildhibaanada puntland oo qaarkood cambaareeyeen go'aan ay dhowaan soo saareen madasha wadatashiga qaranka reer guuraa ku qulqulaya degmada iskushuban ee gobolka bari oo ka mid ahayd meelihii rababku dhowaan ka da'een maamulka gobolka nugaal oo isaguna deegaanada isugu guureen baaq nabadeed ka soo saaray arday jaamacadeed oo ka qayb qaadanaya gurmadka abaaraha qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saaka iyo dunida anigoo khadar cawlah ayaa idinla socodsiinaya istuudiyaha dal jire buu hoodlay oo idinkaga imaanaya xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka ayaad sidoo kale maqli doontaan aan ku bilaabay sidii qodobada barnaamijka aad ku maqlayseen xildhibaanada puntland ayaa qaarkood ka soo hor jeesteen go'aan dhowaan ay soo saartay madasha wadatashiga qaranka ee soomaaliya xildhibaan maxamed axmed ibraahim oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee baarlamaanka puntland ayaa ka mid a xildhibaanada eedeeyey madasha daljir ayuu warramay jamaal faarax adan ayaa waraystay
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa idaacadda daljid iyo weliba jamaal faarxaadan runtii waxa weeye waxaan ku tilmaami karaa mas-uul darro ummadda soomaaliyeed haysata waxa weeye nimankan madasha oo isku tilmaamo oo jooga xamar waxay digayaan ama ummadda soomaaliyeed u digayaan waxa weeye waa wax riwaayada mana rabaan inay dalkaani ka baxdo doorasho hora xalaala waxaa taa daliil waa waxa weeye shirkooda ugu dambeeyay hadda xamar ku yeesheen iyagoo muddo la dhihi karo labaatan beri ku dhowaad fadhiyey ee waxay ka soo saareen wax lala yaabay oo ummadda soomaaliyeed ee filawaad ku noqday waxay dhaheen qodob dastuuriya ee qodobka toddobaatan iyo labaad ee dastuurka federaalka soomaaliyeed baanu waxa weeye jebinay waxaanu ku darnay sideed iyo toban xubnood aqalka sare taasna waxay ka baxsan tahay awoodooda waxa weye dastuurkan ummadda soomaaliyeed buu udhexeeya ummadda soomaaliyeed baa samaysatay waxa weeye iyaga waxay ka yihiin shaksiyaan waxna kama badali karaa waxna kuma dari karaa haddii ay ku dhaqmi waayaan ama jebiyaanna waxaa la dhihi karaa waxay sameeyeen dastuur jebi waxaana lagu qaadayaa dambi ah khiyaamo qaran awood maaha inay sideed iyo toban xumood ku daran aqalka sare dastuurku wuxuu qorayaa konton iyo afar xumood waxa weeye haddii ay dhahaan waxa weeye toddobaatan iyo laba xubnina awoodu male dastuuriga waana sharci daro qodobadaasn laakiin dastuur baa la jebiyey iyo arrintaa ka hadlaysin ilaa iyo muddadii madasha wadatashu ay bilaabatayba dastuur laguma shaqeynayno waxaad moodeysa in madashu ay shaqeynayso haddii dastuur ugu shaqeynayo madaxweynihii dalka waqtigu watu ka dhamaaday september xukuumadda uu ka dhamaaday baarlamaanka uu ka dhamaaday oo lama garanaya soomaaliya hataa cidda hataa ma awood u sheegan karayso dowlad rasmiya sheegan karta oo sharci ku taagan marka haddii ay wuxuu ay ka dhigaan maxaa ku dhaha bal sidii wuxuun u hagaagi lahaayeen maxaa dhiba ku jaban waxa weeye dhibaatooyinka ummadda soomaaliyeed haystay dhowr laatanka sanadeed waxa weye ninka mas-uula oo loo dhiibo waxa weeye mas-uuliyad iyo xeer iyo sharci iyo nidaamku ku shaqeyn lahaaba markuu kursi ku fariisto wuxuu ka dhigtaa meel guri uu leeyahay buu ka dhigtaa ama meelada uu leeyahay suu doono ka sameeya shacabka soomaaliyeed oo rajooyin qabana waxa weye rajadooda gudbeerku ku tuuraa nimankan hadda waxa weeye madashaas ku sheegay ummadda soomaaliyeed waxaa moodaa maalinba maalinta ka dambaysa inay rajadeeda rabaan inay god kusii kusii ridaan waxayna u egtaaga dad maaragtay lagu adeeganayo oo waxa weeye dana gaara waxa weeye laga leeyahay dadkan madasha ah ummadda soomaaliyeed xirar bay u dhiibteen muddooyinkooda waa la dhaca waxa weeye maalinba maalin kasta waxa weeye waa u jeednaayo waxay ku kordhinayaan waqtigay kordhisanayaan waxaa mooda hadda beesha caalamka inay maaragtay waxa weeye dhinacii wadaniyada iyagay uga dhowdahay waxaanka intaasoo dhan sanadkii la seexan nimankan waa musharaxiin waxa weeye musharaxiinta maanta meesha laga raba inay ummadda soomaaliya kalsoonidooda waxa weeye hantaan oo ay ummadda soomaaliyeed waxa weeye wax wanaagsan tusaan oo ummadda soomaaliyeed ficil tusaan wanaagsan haddii maanta iyadiyo musharaxiina ummadda soomaaliyeed afartii sanoo hore ay lugooyo iyo dhibaato ay ku hayeen maanta maantana ay musharaxiin yihiin ummadda soomaaliyeed hagardaammadooda u jeedo waxaa la yaabanahay waxa weye indhaabeedkooda macnihi waxa weye ummadda soomaaliyeed waxay ka rajayn doonaan waxay ka rajayn doonaan in ummadda soomaaliya afar sano soo socoto doorto waa maya ummadda soomaaliya maanta dhibaatooda u jeedaan waxa weye maanta iyagu musharaxiin hatay dastuur jebin ay bilaabeen dee beri markay fadhiistaan ama madaxweyne noqdaan ra-isul wasaare noqdaan maxaa laga filan karaa waxaa laga filan karaa inay wadanka bar iibsadaan waxa weeye marka ummadda soomaaliyeed ma aqbalayso inta damiir kalena ma aqbalayso mana aqbalayno waxa weye inay sharciusuuka jebiyaan insha allah waxa weye waxaan rajeynaynaa waxa weeye inay maalmaha soo socdaan aqaladooda baarlamaankaada la wareegay oo magacooda halkaasu inoo ka egyahay madan dambe insha allah iyo go-aankeeda waxa weeye sharci ma noqon doono baarlamaanka soomaaliyeed baa maanta taladu gacanta ugu jirtaa waxa weeye suu doonasa ha kusoo baxo waxa weeye laakiin insha allah waxaa ka rajayn doonaa baarlamaanka soomaaliyeed inay noqdaan baarlamaan ummadda soomaaliyeed ka tabarta bixiya dhibaatooyinka badan ee haysta waxaan rajeynaynaa ilaa iyo dulmo dulmana baarlamaan dastuurka iyo xeerarka ilaasha laakiin madasha waxaad moodaa inaad si gaara aad u eegeynayso madaxda dowladda federaalka madaxdii maamul goboleedyada ayaa ku jira oo iyagoo go-aamada wax ku leh oo maxaan ku raha wax ka soo saaraya marka eedda waa mid loo sumaya miyaan la oran karin
eedda waa wada leeyihiin waxa weeye go-aankana waa soo wada saareen cid gaara ma laha waxa weeye waxay noqonayaan maaragtay dambiilayaal bay noqonayaan ummadda soomaaliyeed dhinaceeda ka noqonayaan mar hadday dastuurka jebiyeen waxa weeye waa lagula xsaabtagi doonaa ilaa iyo duudmo waxa weeye sideed iyo tobanka xubnood waxa weeye xaqna maa xalaal loo noqon mayso xubnaha ka tirsan go-aamo kale soo saareen baa sheegayaa ay leeyihiin qofka musharaxa masalan lacagta laga qaadayo iyo xubnihii baarlamaanka koob iyo tobankii guddiga khilaafaadku ay qabteen iyo oo ay qaarkood yidhahdeen waa lafsaxay iyo maxaan ku rahdaa waxaasoo dhan ma ka waran waxaas waxaas awoodu ma laha baarlamaanku iska magacaabi doono oo gudoomiyahanku meel gaarka magacaabi doono baa habraaca doorashada soo sameynaya waxa weye nin musharaxa waxa weeye isagu inuu rabaa saan baa sameynaya saan baa sameynaya habraaca doorashada sameynaya xaq uma laha waxaa xaq u leh waa guddiga doorashooyinka ee baarlamaanku iska dhex qaban doono gudoomiyahanku meel gaarkaana laga sugayaa iyagaana insha allah laga rajeynaya inay habraaca iyo waxa weeye doorashooyinka ay soo sameeyaan waxaa maqlaya maalin dhaweed niman madaxa oo waxa weye diini puntland qayb kamid ah oona waxa weeye sideed iyo tobanka xubnood oo kusoo guuleysanay in maaragtay sicaasa lagu daro waa kana waxa weeye lama qabno waxa weeye waana sharci daro in dastuurka la jabiyo ummadda soomaaliyeed waxa weeye sideed iyo tobanka xubnood haddii hore somaliland loogu haystay saddex xubnood oo maanta sideed iyo toban xubnooda xaraara ay dhashay waxa qabaa waxay ku abooren in looga taraasulo waxa weeye intii sharcigu oo kala wada ummadda soomaaliyeed ama dowladda soomaaliyeed ay xageeda isku taagayso dowladana waxa weeye ay dastuurjawin bay waxa weye ku garabsiiyeen madasha baa la dhihi karaa waayahay xildhibaan idinku adigu waxaad ka tirsantaa xildhibaanada puntland waxaadna leedahay in xubnihii somaliland xubno puntland ay leedahay somaliland laga doondooray ayaa tilmaamaysaa soo deglasino eedda kuma lidin oo markii waxaan dhacayeen oo maxaan ku rahdaa puntland goboladeedii qaar kamid a laleeyahay somaliland ha looga baryo xubno oo halaga ha looga soo reebo soo deguma ma fiirsanayno oo madaxda labadii kala safnayn wallahi waxa weeye arrintaas waa arrin foolxumo ah annagu intaas waanu ka hadlaynay madaxda iyo waftiyada xadar aadayay intaas waxa weeye waanu ku dabagalaynay oo waanu kala xiriirinay oo waanu kala xaajoonaynay mar walbana waxay noo sheegayeen in xubnihii la soo celin doono in sharci daraana waxa weye noloshu ay cod ugu qaadayo waxa weye halkaa la mariyey mar walba rajaanu ka qabnay laakiin maanta say sameeyeen baa ka daba dibi dhala wax la aqbali karana maaha insha allah waxa weeye xubnaha waxa weeye midna waxa weeye gobolkii ninkana waxa xubintiisa isagu uma magacaabayo walaalahay waqooyi waxay leeyihiin waxa weeye saddex gobol saddexdoodan gobolna dee waxa xaqa u leeyihin bay taabanayaan doorda sanaagii ay jublaada ka tirsan yihiin waa ka tirsanaan jireen waa ka tirsanaan doonaan mana aqbalayno waxa weeye inay xubnahooda dhinacaas loo wareejiyo insha allah waxa weeye waxaanu ka rajeynaynaa baarlamaanka imaan doona ilaa iyo duimo iyo madaxda imaan doonta insha allah inaan kala xaajoon doono arrintaas dibna loogu soo celin doono inta uu dastuurka qolo ka taliya afarta ah xildhibaan maxamed axmed ibraahim ayuu kaasi ahaa reer guuraa tiro badan oo ka kala imaanaya gobollo kala duwan ayaa la sheegayaa inay ku qulqulayaan degmada isku shuban iyo deegaanada ku xeeran oo roobab ka da-een dhowaan gudoomiye ku-xigeenka degmada isku shuban ee gobolka bari axmed jaamac aadan ayaa arrimahaas daljir uga warramay maxamuud cabdi ibraahim ayaa wareystay
waa la fiican yahay walaale horta waa la fiican yahay dhammaanna waa idin salaamaya raadiyo daljir iyo shaqaalaha dhammaan waa idin salaamaya asalaamu calaykum waxmatullahi wabarakaatu hadda markaan kaaga warramo deegaanka iskusho marka hore wuxuu ahaa abaar baaxsan baa horta ka dhacday waa si aan u ogeyn haddana waxaa isku bedelay barwaaqo iyo roob baa ka da-ay saameyntu iska badan dadku bida-aadan weeye waa dee shalayna waxaan ka hadlaynay ee abaar bay ahayd kaala hadlayay maantana haddee barwaaqo iyo khayr baa ka hadlaynaa iyo saameyn badan oo haddee barwaaqadii khayrka geystay ilaahay baana keenay adduunku harka labadiisa gelin de maalinna abaar weeye maalinna waa waa waa naq ma garat waa garta marka hadda waxa weeyaan tawagii biyo badan baa kasoo dhacay jeceel iyo dhalmado area isku shuban biyo badan baa kasoo dhacay biyahaas horta marka hore sida aan horey ku sheegay de waxay saameeyeen dhibaatooyinka beerihii ay qaadeen dadkii marka xoolo dhaqatada ahaa markaa u leexano waa la isugu yimi ilaa iyo burco buuhoodle ceergaabo baran highland qardho sarkaar nugaal mudug intaa waa laga soo guuray waxaalan la isugu yimi area isku shuba ma garata
waa garta marka dadku marka maxay doonayaan marka
dadka waxa weeyaan naqaada ay oo haddee iskuban qabtay baa dadku soo aaday oo dadku abaarihii baa haddee wadanka abaar baa ka dhacday roobku wuxuu hadda ka da-ay wuxuu u badan yahay karkaar iyo bari buu u badan yahay karkaarna qayb buu uga badan yahay barina qayb buu uga badan yahay laakiin area iskushoon markaa ka hadalo dadku iskushoon bay hadda kusoo qulqulayaan ma garata waa garta marka roobkaasi goorma ayay da-ayn
roobabkaasu hadda toddoba cisho ka hor bay da-een roobabka hadda da-aaya weeye toddoba cisho ka hor bay da-een alxamdulilahi waxa weeyaan naq fiican baa ka dhacay dadkiina waa isugu soo guuray marka hadda waxa weye marka dhibaatada uweyn waxa weeye maadaama ummadii meeshii isugu timi amni bay u baahan yihiin in la dhex taagan yahay oo maamulka degmada iyo ciidamadu dhex taagan yihin bay mar walba hal jeer u baahan yihiin hadda dhinaca xirirood waxaana wuxuu saaray ciidan degmada iyo kamida oo wuxuu joogaa xiriro waa dadaalayaa nin wixii dhinaca xiriiro iyo duuhoyo soo mara raka soo maro halkaa soo mara oo loober iyo aboob aadaya iyagana wixii saaray oo hadda kala hagaya dhibaataa ka jida oo baabuur baa shaqaynaysa shidaalkii waa la-yihiin waana ciidan boolis ah oo de tabartoo waa iska dareemi karaa annagana xagga iyaga waxa weeyaan maamulka iyaga waxawey maalin uu hadiyo garab waa taaganahay waxaanu u taagannahay waxa weye dadkaasu maadaama ay qabiil qabiil iyo oo dhibaatooyinkaas ka jiraan oo isu hayaanin inaanu dhex taagnaano
waa garta marka waxaad tilmaantay in dadku ay meesha u yimaadeen sidii xoolahooda oo kale waraab ay u siin lahaayeen ama biyihii baad ay u heli lahaayeen marka ma heleen waa heleen alxamdulilah waxa weeye barwaaqay heleen dadkii waa degaya waana ququlaya hadda way guurayaanin meeshinu haddee deegaan eriyadu waa iska yaryahay laakin haddee dadka noocaas oo kale a mar hadday isugu yimaadaan intaas oo gobol isugu yimaadaanin haddee culays baa imaanaya meeshii dadkii waxaa laga yaabaa in waxaa xeshiimo la yidhaahdo in laisku laayo oo waxa weeyaan xeeradaas anaa degan iyo xeeradaas iga dur dagaaladu haddee u ka bilaabmaanin waxaa marka aanu hadda aanu darder gelinayna waxa weeye in dhibaatadaas ay hadda ay jirta oo dadkii isugu yimaada meesha inaanu kala dhex gallo oo dadkii waxa weye maadaama sool hadda dadka yimi iyo sanaag iyo cayn dadka ka yimi inaanu tusno meelaha fiican oo deegaanka aan kusoo dhaweyno dadka kalena oo weligood meesha degaan jiraan nahno de idinku waa taqaanay wadanka dadka qaliibkaayo oo dee soo guuray baynsoo bayna soo dhaweynaaye meelaha xeryaha fiican dejiya
waa garta goboladaasi aad sheegaysid qaybtooda waa gobollo aada uga durugsan deegaanka maamulkiina uu ka jiro isku shuban marka dadkaasi qaabkee deegaanka ay kusoo gaareen
dadkaas waa soo jabeen waxa weeye baabuur bay saaran yihiin ana dhayliyaal waxa weye ina tareedo waxa weeye baabuur waaweyn baa la saaran yahay dadkaasu waa dad runtii soo jabay waa dareemi kartaan in dhulka ay baaxa tahay dadkaasi waa dad waxay u baahan yihiin markay soo degaan in gurmad loo degdega loo qabto oo waxa weeyaan lasoo dhaweeyo maadaama intaasoo baaxada kilomitir kasoo guureen deegaanku waxa weeyaan la qabsiga u baahan yihiin isna oo dadki ma yaqaan isma yaqaan waxa weye ummadana waxaa u kala jira oo dadku hadee qabiilada way islaayaan oo ceshimo iyo hadii aan lasu raya qabiil qabiil baa la isu laaya waxaasoo dhan hadi dadka andadana waxaa ogeyn baa jira oo dadku isku dhacaya marka arrimo noocaas oo kale a jira arrimihii marka anagii iskushada maamulka iyagu waanu sheeqniniyo runtii waanu daalay ilaa abaartii baan ordaynay abaartii awalba anagu abaar u yaabanin oo yaabanin orodka naga dhamaaday baa misna waxa weeye naqiisi loo daayay misna hadee culays labaad nagu noqotay ummadii nagu soo guudhay ummadda inay noo soo guudho oo dadku noo yimaadaan oo caana ay wax walba aanu helno waa u baahannahay laakiin dhibaatada tan oo yar oo waxa hadda weynaanaysa oo ummadda tan ishaysa haddii ay barwaaqadaasa dhex degaan waa islaynayaan ma garan waa garta marka arrintaas wax wacyigelina ma ka samaysteen marka idinkoo kaashanaya culimaaudiinka ama nabadoonada deegaanka ku sugan
waanu samaynay culimadii baanu kaxaynay odayaashii baanu kaxaynay waxgaradkii baanu kaxaynay dhalinyaradii baanu kaxaynay haweenkii baanu kaxaynay waxaanu wacyigelin ku samaynay intii hadda aanu gaaray in aan waxba dhibaato ay ka dhicin lana joogo haddii deer la taagnaado laakiin arrintaanu amni bay u baahan tahay amni amniguna waxa weeyaan muhiim weeye dhibaatooyin badan baa iska jira colaado badan baa iska jira anaga laftigeeda amni ubaahan waxaan ku dhaqaaqayna waxay tahay dhaqaaqay u amni yahay marka waxa weeyaan muhiimada ko waxa weeye in amnigii la xoojiyo amni aanu helada u baabay xaaladu u wajahan tahay maga gudoomiye ku-xigeenka degmada isku shuban ayuu kaasi ahaa gobolka nugaala maamulka ayaa ku baaqay dad isugu soo guuray deegaano roobab yari ka dayeen oo gobolka nugaala inay nabadgelyada ka wada shaqeeyaan ilaa saddex gobol ayaa dadkaasi u sheegay inay ka kala yimaadeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka nugaal ayaa daljir arrintaa uga warramay gobolada bari karkaar nugaal degmooyin ka mid a sida dongoroy iyo eyl dhulkaasoo dhan roob baa ka da-ay dhammaan dadweynihii ama guurtadii dadkii macnaha reer guuraagahaa waxay isugu tageen halkaa way guureen naqaasi aadeen dadku waa kala fogfogyahay gobollo kala duwan buu ka kala yimi isma dha wada dhaqan yaqaan laakiin dad ehelo wada dhashay oo waalaa weeye waxaan marka ugu horeysa marka furiin furaya dhammaan dadweynaha reer puntland odayaasha odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka culamaauddiinka aqoon-yahamiinta dhalinyarada hooyooyinka iyo maamulada kala duwan sida qardho guddoomiyaha qardho guddoomiyaha bayla guddoomiyaha degmada dongoroyo guddoomiyaha eyl iyo guddoomiyaasha kale oo deegaamada kale oo roob ka diyeenba dhammaantoodba inay soo dhaweeyaan dadka u tagaan soo dhex maraan waxay qabaan ogaadaan amniga iyo wada noolaanshaha iyo wada deganaanshaha waxaa ka dhacday biyola-aan baa ka jirta dhulku waa dhul aan mataqaanaa dadkiibu ka dadkiibaa ka batay waa dadku waa garan kartaa dad badan oo wax garad hayn baa jira in dhammaan dadka laysbaro laisku soo jiido ay wada noolaadaan walaalaha deegaanka degan ay walaalahooda kala soo dhaweeyaan biyaha ka waraabiyaan deegaanka tusaan daaqa laysku qabsan deegaanka la ilaaliyo amniga iyo mataqaanaa wada deganaanshaha iyo wada noolaanshaha la ilaaliyo dhammaan inay mas-uuliyiintaas marka si gaar intay u tagaan dadka wacdigelinta ay ku sameeyaan ayaan ka codsanaynaa dhammaantoodba waxaan kaloo codsanaynaa xanaana wasaaradda xanaanada xoolaha xooluhu hadday soo guuraan jirooyin badan baa jira inay geeyaan tiima fitineriya oo caafimaadka xoolaha baara daaweeya bisha cas sidoo kale waraha biyaha iyo waxa la midkaa iyagana jirooyin baa ka dhalan kara inay iyaguna tagaan hay-addaasu tagto oo iyaguna biyaha soo daaweeyaan caafimaadka caaliga inay tiimabdiraan dadku waa jiran yahay waa xanuunsan karaa in mataqaanaa dhulkuna waa dhisan dheer oo ka fog dhul caafimaad iyo waxsaasa dhammaan iyagana waxaan ka codsanaynaa inay u gurmadaan dadkooda iguna gurmadaan si muwaadinimo leh kalsooni leh ehelnimo leh islaamnimo leh maamulnimo leh waa inay mataqaanaa ugu gurmadaanin waayahay gudoomiyada saarku weydiiyo xoolihii dadkii ka guuray deganada ayse roobka ka di'in aada baa xool loo daabulaya baabuur waaweyn baa lagu daabulaya shilal baa ka dhacay arrintaasi maamulka gobolka maxaa uga qorshaa ma jiraan safaro aad ku tagteen meelaha roob uu ka da-ay gobolka nugaal iyo meelaha kale uu xuduudda la leeyahay aada baa ad umahadsan tahay waa su-aal aada u wanaagsan sidaa u sheegtayba dhammaan gobolada puntland abaartu waa ka jirtay waana ka wada dhacday xoolihii ku noolaana waa guureen dhulkaa deegaamada iyo degmooyinka roobka uu ka da-ay oo bari ayay u guureen ama nugaal ee waa laisugu tegey wadooyinka markii la marayay gaadiid fara badan baa daabulayay dadka waxaa laga soo daabulayay ilaa gaalkacayo ilaa waqooyiga meel ku dhow ilaa mataqaanaaye adigu intii abaartu ka dhacdo puntland maamushay lagaba yaababa maamulada kale xataa ruuxooda in qaybtooda wax ka galeen dhulkaas inay soo guureen gaadiidkaa faraha badan dhaawacyo badan iyo isku dhac iyo baabuurka doontay baa jirtay runtii hal baabuursaan maqlay baa ugu dhaawac baalayay shan iyo toban qof baa ku dhaawacmay dhaawacyadiina hadda waan booqanay way fiican yihiin waa ladan yihiin waa la dayay staalka yaaliin meelaha laftigooda loo guuraayey waa tagnay oo cid baa ka tagtay degmooyinkaas oo dhan bariga iyo karkaar iyo dalawad eyl iyo dangoroyo way tageen iyaguna si fiican bay uga soo qayb qaateen oo ay ma si fiican baa deegaankii loogu soo dhoweeyey dadkii aad bayna u fiican tahay marka insha allahu waxaan rabnaa hadeerna in lasii diro sidaas oo kale wafti dhammaan soo mara deegaamada iyo dadkaba waayahay guddoomiye gobollada waqooyi ee soomaaliya ee degmooyin ama reer guuraa kasoo guuraya oo baabuurku gaaraya meelaha roobka ka da-ay baa jira gobolka nugaal ma jiraa cid gobollada waqooyi ah oo ay marti gelisay
bismillah horta waqooyiga dadka qaarbasi buu yaqaanaa annaga hadda sool iyo sanaag waa puntland weeye waa dad reer puntland caaliyadna waa deegaanhaanna u ah nama sheegtana waa jiraan oo somalilan la yidhaahdo annagu kuwa wax ka baxsan ilaa hadda anugu aan arkay oo soo gudbay maarag laakiin kuwaas ma hambayn meelay joogeenba ma hambayn labadaa gobol dad hadda isu yimaadaan aan isdhaqan aqoon oo dabcan deegaamo kala duwan ku noolaa waxaa laga yaabaa inay si fiican isla janqaadi waayaan oo dabcan dadka deegaanka awal ah waxaa laga yaaba in xeerar u yaalaan oo kale dhulka daaqsimeedkii iyo dayactirkiisii iyo xoolihii kale oo iyana meesha ku noolaayo sida ugaartii oo kale waxyaalo badan baa dadku isku fahm arrimahaasi maxaa rab gobolka nugaal qorshaa in dadka la isfahansiiyo aad baad umahadsan tahay waa waxaa hadda fariinta aan u diraayo aan culimada iyo odayaal dhaqameedka dadweynaha aqoon-yahamiinta dhalinyarada iyo dadka dhammaanba dadka reer puntland oo waxgaradkaaba aan uleeyahay iyo maamulada kala duwan oo deegaamada weliba roobabku ka da-een oo dadku isugu tegay madaxda ka ah waxaan anfarayo waxa weeye arrinta noocaasa dadkii isma wada yaqaan isma dhaqan yaqaan deegaankii ma yaqaanin qaar baa dooxada dhexeeda degaya meelaan loo haboonoo degaya qaar baa biyii isku qabanaya qaar baa ugaarta waxyeelaynaya dad baan isaqoon wax walbaa ka imaan kara inay tagaan inay wacdigeliyaan inay ka qayb qaataan inay isfahansiiyaan inay mataqaanaa dadka isku tusaan dad waalaa oo wada dhashay oo islaama oo abaarta iyo jilaalku isku keenay naguna halkaa ilaahay mariyey kadibna ay si fiican ugu wada noolaadaan oo halkaa ugu wada daaqaan inta aan rabno inay gaarsiiyaan oo ka wacdigeliyaan arrinta inta ugu muhiimsan waa intaa weeye inta loo baahayaana waa intaa ugu dambeyntii guddoomiye waxaa jiray raashin ama gurmad dhinaca abaaraha oo jiray markii inta roobkaani uusan di'in culimada iyo maamulka gobolka nugaal oo marshir jaraa-id ama warqad qoraal ka soo saaray sida loo qaybinayo raashino badanna soo gaareenna sheegay dadka halkaasi isugu tegay oo aada u fara badan ma jiraan wax la gaarsiinayo maamulka gobolka nugaal oo hormuud yahay oo haatan gacanta lagu hayo xilligii abaaraha laga hadlayey oo wax la gaarsiinayo horta waxyaalihii ugu badnaay oo meelihii ugu darnaa ugu khatarsanaa oo markaa abaaruhu ugu badnaayeen degmooyinkii ugu kululaa wixii ugu badnaa oo la gaarsiinayay biyay ahaayeen raashimadu waa iska yaraayeen laakiin waa jireen raashimada la gaarsiiyena xilligaasu xilligii abaartu jirtay hadda haddii wuxuu rooba da-ay waxaa loo baahan yahay oo keliya arrinta aan sheegay wacligelinta oo meesha la tago iyo wixii kici waaya oo gaari waaya oo baabuur waaya oo shidaal waaya oo tabartu ka reebto iyadana in loo gurmado hay-adda ahadma waa kala hadlay shalay dowladda anaguna waa u diyaar baan unahay wixii guuri waaya iyagana in la gaarsiiyo oo naqa la geeyo oo la daabulo oo la daadgureeyo taa iyadana waan ka shaqeynana waan u ballansannahay waxaanu rajayn doonaa in arrintaas lagu guulaysan doono iyadana oo dhammaystiri doono guddoomiye ku-xigeenka gobolka nugaal ayuu kaasi ha ardada wax ka barata jaamacadda bariga afrika ee magaalada gaalkacyo ayaa deeq lacageed waxay ku wareejiyeen guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka mudug lacagtan ayaa ahayd kun iyo saddex boqol iyo soddon dollar oo maraykanka shaafiic cabdulqaadir warsame ayaa warkan ka soo jeedinaya xarunta daljir ee magaalada gaalkacyo ardayda wax ka barata jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada gaalkacyo ayaa deeq lacageed waxay ku wareejiyeen guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka mudug lacagtan oo dhammayd kun saddex boqol iyo soddon dollar ayay ardaydu ugu talagaleen in wax loogu qabto dadka tabaalaysan ee ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka soomaaliya ugu horreynaya waxaa goobta ka hadlay sheekh cilmi isagoona dadka ku booriyey in la isu gurmado xilliyada ay dhibaatooyinku jiraan وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سكا الميسكا وناقة إيا الله كعبسكا أنا سكا شاننا حمانتي على ودة إيا دنبكا سكا شاننا مركا أرمها أنا وكلا إنه نقف والبو غيبتي سكاقاته أصوه إلهي نقول دوانية أيا لازم نقع واجب نقع قضيلة هي أرضية هذا هي ممنوعها مجتمعي جود يحمل كستولة شوقه هذا واحد نوفرنا قرمتكي أرضية أي سمايان وحلنا جزاكم الله خير wixii tabartooda ahaa bay kala qayb qaateen oo ay dareemeen maaragtay inay bulshooda qayb ka yihiin ay tahay kuna hadlaya afka ardada bariga afrika qaar ka mid a ardaydii lacagtaasi bixisay ayaa iyana goobtaasi ka hadlay runtii waxa weeyaan waxaa ka jira waddankeenna waan ognahay dhibaatada ka jira iyo xaaladdu siday tahayna waa la soconaa annagu waxaa weeyaan ardada east africa university gaalkaayo runtii waxaanu aragnay inay dhibaato badan ka jirto waddankeenna oo maalin walba waxaa weyn loo sheegayo dad masaakiina ee walaalaheena ee waxaa weeyaan adeeradeen iyo edooyinkeen ee miyigii ku dhibaataysan soo waxaan ogaana marka waxaa weeyaan waxaanu go'aansanay inaynu waxa weeyaan ka qayb qaadanno ayadna ko waxaa weeyaan runtii aynu ognahay inteena badan inayna dad aan shaqaynin oo waxaa weeyaan ku tiirsan hooyooyinkood iyo aabayaashood waxaa weeyaan ay ka bixiyaan fiiga jaamacadda ay ka bixiyaan annaka waxaa weeyaan ku hamayna mustaqbalka inaan nahay aaminsanna ogna dadka waxaa weeyaan mustaqbalka waddankan waxaa weeye ayagu dooni inuu wax ka bedela haddii alami insha allah oo guryihii waalidkooda weli intooda badan ay joogaan midmidifa maahane wixii loo siinayey inay shaahya ku cabbaan oo yaraa intay iska ururiyaan oo iska qabteen ay yidhaahdeen haddaynu qubaysannay oo wax cunnay oo biyo cabnay waxaa jira walaalaheen aan biyana cabbin cuntana haba sheegin xoolihiina ka baaba'ayaan ee aynu iyaga siinna intaas oo waalidkina ku noqday oo waxay ka heli karayeenna ka soo qaaday annagoo waalidkii oo duruuftaa ku dhex nulisba inaan meelo badan ay gacantu uga imanayso oo ay iyaguba ay ku hawlo yihiin arrintaas oo ay ku jiraan intaani in la midaba hadda fadhidaaba ay ka mid yihiin runtii ardadaas waan uga mahad celinaynaa dadaalka ay sameeyeen waxaanan ku dhiirigelinayaa weli oo sii faraya iyaga ardada jaamacadda bariga africa faraca gaalkacyo iyo ardada kale dhallinyarada dhammaantood waa xoog weyn oo dalka jooga in waxa yararka ay helayeen shan iyo labaatanka santi ee taleefonka ay ku shubi lahaayeen in ay siiyaan si walaalahood kale oo da-dooda la-eg ama ka yar ama umulo ah ama hooyooyin ah ilaahay badbaado ugaga dhigo baan ku boorinayaa oo kula guddoomiyaha jaamacadda faraceeda magaalada gaalkacyo sheekh aadan maxamed cigaal ayaa isna ka hadlay goobtaasi
xarun la talin iyo dadka waxay u baahan yihiin ay ku hagta cilmi ahaan inay noqoto dadka waa qayb ka mid ah sidoo kale ardada waxaan maarata ka rajaynaya inay maadaama takhasusaad kala duwan ay wax ka bartaan abaarahana oon iyo gaajo keliima siyaabo badan dadku u saameeyaan caafimaad darray abuuri karaan waxay abuuri karaan masaakil bulsho oo badan bay abuuri karaan marka qaybta caafimaadka ee ardayda ka mid ah inay xoogooda ku tabarucaan oo dadka walaalahooda dhibaataysan deegaanadooda iyo wixii soo barakacada inay daaweyntooda ay ka qayb qaataan iyo gurmashadooda iyo maaragtay caafimaadkooda kuwa barta cilmiga bulshadana inay ardayda inay dadka abaaraha saameeya bulsho ahaan sidii loo daawan lahaa ay ka qayb qaataan qaybta shareecada barata ruuxda dadkaas iyo sidii loo waanin lahaa ay u istaagaan qaybta teknolojiyada baratana sidii dadkaas mustaqbalkooda loo dhisi lahaa ay ka qayb qaataan marka waan rajaynaynaa inay jaamacadda siyaabo badan oo kala duwan uga qayb qaadan doonto ugu dambeyntii guddoomiyaha gurmadka abaaraha ee gobolka midooda cabdinaasir cabdulle ayaa u mahad celiyey ardaydii lacagtaasi bixisay
sidii loo sheegay culays baa inaya culayskana iskama qaadi karno waa dambaabnay allah ina cafi sidii loo sheegay arrintaanoo kale markay dhacdo sida ilaahay qur-aanka ku sheegay oo rasuulku sheegay calayhi isalaatu wasalaam oo muslimiintu taqaan oo shareecadeena islaamka ku qoran waxaa weeye dambi baa dhacay ciqaab baa dhacday mu'miniintu inay noqdaan markii la noqdaa ilaahay farajka furaya waxaan leenahay culeyska ina saaran allah inaga dulqaado abaarta iyo colka labadaba allah inaga qaado abaarta iyo colka labadaba allah inaga qaado abaarta iyo colka labadaba allah inaga qaado مدر خير قوي ينفع الله ينسي مدر خير قوي ينفع الله ينسي نبض إن كنت كنا كنا الله ينسي أنت أصلك أصلا وبحياة وحنا نقول يا أولا إله بنوم هذا إلهنا إله يسكن كياني oo meeshaan lagu kulmiyey oo ina tusay dadkeennii masaalixdeennii ilaahaasaa mahad iskale mar labaad waxaan u mahad celinayaa guddiga abaaraha iyo guddiga bariga guddiga jaamacadda bariga africa iyo maamulka amal oo dhan guddiga waxaan malinayaa inay buraaqadooda halka kusoo urureen ilaahay ha uga dhigo nabad raanin nabad allah ha ugu bedelo nacfiga la siiyana waxtar maya allah baraka ku siiyo midna iyo ummadana allaha siiyo intaas waxaan ku raacayaa raggii duceeyey iyo kuwiina wacdiyey inta labaad markaan soo duuduuba waxaan la wareegay lacagtii wacdiyey kun iyo saddex boqol shaafic cabdulqaadir ursamee raadiyo daljir gaalkacyo ururka beeralayda puntlandna waxa uu wadaa markii uu horreysay inay samaystaan sanduuq dhaqaale oo ay ugu tala galeen inay ku arursadaan dhaqaale ay ku daboolaan baahiyaha kala duwan ee dhanka waxsoosaarka beeraha ah gudoomiyaha ururka beeralayda puntland cabdicasiis ismaaciil ayaa daljir uga warramaya arrintaasi bismillahi raxmaani raxiim ugu horeyn waxaan salaamayaa idaacadda radio daljir marlabaadkana weriye xasan haddaan ka warbixiyo ururka beeralayda puntland iyo sanduuqa horumarinta iyo dhaqaalaha ee uu furtay labaatankii bishii labiyo tobnaad laba kun iyo lix iyo toban ururka beeralayda puntland waa sagaalka gobol waxaan dhisnay maalin dhaweyd oo ahayd bishu sideed bishan gudaheeda sideed baan ku guulaysanay waxaana lay doortay anigoo cabdicasiis ismaaciil garaada waxaana guddiga ii doortay sagaalka gobol oo ka socdeen mid walba shan ergey ka socdeen oo ay ku munaashaqoodeen iyaga oo shuuro sameeyey sidaa daraaddeed sanduuqan waxaanu ka leenahay ahamiyad aada u ballaaran sanduuqani waa iftiinka beeralayda puntland waa horumarka waa aayaha waa waa waxqabso aan wax kula qabteen
waa gartay maxay tahay marka waxyaabaha aada uga gol leedihiin oad rabtaan inaad sanduuqan aad ku ururdisaan oo ugu talagasheen
insha allahu waxaan rabnaa in aanu soo iibsano mustaqbalka dhow oo sanadka gudihiisa insha allahu waxyaabaha noogu baahida weyn waxaa ka mid a waxaan u baahan nahay cagafiyo maadaama ururka beeralayda puntland uu laba cagaf keliya oo sanadkii hore ay hay-adda i c r c keentay ay leeyihiin baahida noogu koowaad aan qabnaa waxa weeyaan waa cagaf oo aan rabnaa inaan cagafiyo iibsano oo aanu xoogga saarno sidii aanu u horumarin lahayn wax soo saarka beeraha puntland waayahay marka beeraleyda inteeda kale n ma ku wacyigeliseen barnaamijkan aada soo jeediseen ama tala soo jeedintan barnaamijkani guddi gobol walba wuxuu leeyahay guddiyo gaara waxaanu wadnaa haddeer barnaamijkani waa noo bilow oo waxyaabaha aan u soo wacnay bay ka mid tahay idaacadda darjir oo u dhiganta b b sida aan u naqaano b b sida puntland waxa aan uga u soo wacnay maanta waxa weeyaan si aan dadkayga u dhiirigelinno oo ay dadkayga ku baraarugaan a aanay sugin soomaalidu wax ku mahmahdaa biyo sacbadaada laga dharka marka waxaan idaacadda aan uga baahinaynay oo waxaa la warna meel dhowbu ku dhacaa dhagaxna meel dhowbu ku dhacaa warna meel fog marka waxyaabaha aan uga gallayn waxa weeyaan dadku inay bartaan isku tashiga oo ay qof waliba muwaadina oo beeraleya uu fahmo ahamiyadda ay leedahay in sanduuqa horumarinta beeralayda puntland wax lagu rito dabadeedna lagu horumaro oo wax lagu qabsado ciddii kale marka wax kuu qabanaysaana waa waa guudkood waxa weeyaan marka waxyaabaha aan wadno oo aan wadi doono insha allah waxa weeyaan in aanu warbaahinta u adeegsano inaanu shiro gaara qabsano sidii ay dadku ugu midoobi lahaayeen horumarinta wax soo saarka beeraha puntland waayahay sidaan la soconno gudoomiye xili roobaadkii ayaa la gudagalay puntlandna beero badan baa ku yaala oo dalagyo kala duwan ay kasoo baxaan balse inta badan dalagyada soomaaliya ayaa laga keenaa muqdisho gobolada dhexe qorshihiina muxuu yahay sidii dalagyo ka baxa dalka lagu iibgeyn lahaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa beeralayda puntland waxa weeyaan waa beeraley aada u ballaaran oo waxaana u naqaanaa inay u weliba ugu beerabadan yihiin labada meelood laya calmiskood iyo calmadow beeralayda puntland muddo shan sano ka hor baa waxaa hay-ad waxay u keentay siid aan fiicnayn siidkaas maadaama siidkaasna wuxuu laga dhaxlay in yaanyadii laga waayo puntland oo hadda ay qariiq ku tahay puntland waxay u badan tahay geed midhoodka inay sida timirta qudaarta ay soo saaraan waxaa jira gobollo ka mid a puntland oo sagaal gobol ka mid a oo lasoo baxaa kuwana ay roob kula soo baxaan kuwana ay biyo kusoo baxaan oo gobolka sanaaga u badan cuntada sida galeyda hadhuurka beerta waxyaabaha aan uga gol leenahay waxa weeyaan xilli abaar waa lagu jiraa beeraleyda qaarkood ba hadeer ilaahay raxmadii siiyey sida beeraleyda gobolka bari gardafuul iyo eh, qayb ka mid a haylaan iyo sanaag marka waxaan ku dhiiri eh, aanu rabnaa xilligan qorsheyahay wuxuu yahay waxaan soo qoray kun iyo afar boqol oo qoys oo ah qoysaska danyaraha oo si cadaalada ilaahda cadaaliye loo soo xulay marka waxaan rabnaa inaan kun iyo afartan boqol oo qoys u helno eh, abaaraha wax uga helno wasaaradana waan u gudbinay waana naga aqbashay marka anigoo maanta jaaniska weliba ka faa'iidaysanaya hay-adda dhamer u s d muddo saddex sanadooda nalama shaqayn haddaanu nahay beeraha puntland marka waxaan uga faa'iidaysanaynaa in ay kun iyo afartan boqol oo qoys ee danyaraha ah ay siiso raashin marlabaadkana qalab beeraleyda ee sagaalka gobol ee inta qayb roobka helay waxaanu wacyigelin ku wadnaa inay la beertaan waxyaabaha quuto daruuriga ah sida cuntada oo kale sida galeyda iyo hadhuurka iyo digirta iyo geedroodkooda kale oo ah ugu filan suuqyintooda kale ay ka ganacsadaan inay xilligan dardar geliyaan weliba waxyaabaha quuto daruuriga inay dhiirigeliyaan insha allah gudoomiyaha beeraleyda puntland cabdicasiis ismaaciil garaad ayuu kaasi ahaa xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka ayaa dhegeystayaal soo gaadhay aan ku horumarna xubinta cayaaraha waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan yamani
kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida kooxda yuventus ee dalkaasi talyaaniga ayaa ku dhawaaqday inay la soo wareegtay kabtanka xulka qaranka venezuela thomas recon kaasi oo kala soo wareegeen adiga jenowa isla dalkaasi talyaaniga waxaana la sheegayaa in maanta gelinka dambe uu tijaabada caafimaadka kooxdaasi u mari doono kadibna uu qalinka ku duugi doono heshiis wakhti dheer uu kooxdaasi kula sii joogi doono nadiga manchester city barcelona iyo real madrid ayaa ku dagaalamaya saxiixa ciyaaryahanka kooxda brusia dirtmud ninka lagu magacaabo joan wengalkaasi oo haatan la sheegayo inuu yahay midka ugu xiisaha badan ee kooxaha qaaradda yurub ay khadka dhexe u raadinayaan inkastoo heshiis labada kun iyo kow iyo labaatanka uu kooxdiisa u saxiixay haddana taasi kama horjoogsanayso inuu kooxaha ugu waaweyn qaaradda yurub uu ku biiro tababaraha kooxda liverpool clob ayaa xaqiijiyey in ciyaaryahanka lagu magacabo philip contino iyo joseph mazib ay seegi doonaan kulanka manchester city ee la balansan yihiin waxaana uu beeniyey in kooxdiisu ay haatan doonayso lasoo wareegitaanka ciyaaryahanka lagu magacaabo alex chamberlain oo kooxda arsenaal u ciyaara ciyaaryahan miisina waxa uu ku guulaystay abaalmarinta kubadsameeyihii ugu fiicnaa sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo lix iyo tobanka tababaraha kooxda arsenaal ayaa waxa uu ka hadlay dhaawaca shardan mustafawi uu garoomada kaga maqnaan doono waxaana uu sheegay in ciyaaryahankan dhaawaciisi uu yahay mid haatan sidii hore kasoo wanaagsanaanaya isla arsenaal ayaa doonaysaa inay beddelka tababare arza wingar ka dhigto tababaraha kooxda yuventus mizimiani alegri kaasi oo noqon doona beddelka saxda ah ay ku fikirayaan milkiilayaasha kooxda arsenaal inay kaga beddelaan kadib markii wingar uusan beryihii dambe koobabka muhiimka ee kooxdaasi ku guulaysanin nadiga ah jelse ayaa ku fikiraya in ay ciyaaryahanka bundusliigaha jarmalka labaiyo labaatanka gool ka dhaliyey kadib afartan iyo saddex kulan uu ciyaaray waa jajareto hernandes ciyaaryahankii hore ee kooxda manyu ay la soo wareegaan inter milano ayaa la sheegayaa inay qiimaha ugu qaalisan ee ciyaaryahan lagu geeyo talyaaniga ay doonayaan ka dhigitaanka ciyaaryahanka lagu magacaabo alexis sanjes milkiilaha kooxda inter milano ninka reer indonesia ayaa doonaya in bangiga loo jebiyo ciyaaryahankaasi ugu dambayntiina ah maanta ayaa la ciyaari doonaa hal kulan oo ka tirsan tartanka horyaalka ingiriiska nadiga hal city ayaa soo dhoweyn doona nadiga everton berrina nadiga berlin iyo sunderland chelsea ayaa soo dhoweyn doonta nadiga stoke city leicester iyo nadiga westham united manchester united iyo nadiga marisburg southampton iyo nadiga westbrom albion swansi iyo nadiga f c bournemouth waxaana ugu xiiso badnaan doona kulanka ugu dambeeya nadiga liverpool oo garoonka anfield stadium kusoo dhoweyn doona nadiga manchester city
intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii saakiyo dunida oo subaxnimadan idinkaga imanayay stuudiyaha dal jire buuhodle barnaamijka lamiintaas ku arkayno nabadgelyo